assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaheenna andalus iyo internetka oo caalamka oo idil aad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa jadwalkeennii galabnimo maantana waa galab jamco ah adahan oo kale waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii aad wada sugayseen ee sahanka dhaqaalaha waxaana u diyaar ah oo aan mikrofoonka ku wareejinayaa walaalkeen cabdifitaax abow muxsin oo aalaaba noo soo jeediya barnaamijkaas cabdi fitaax aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismi illaahi iraxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba maalinta jimcaha haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonnaa sida ugu wanaagsan ee dhaqaale ahaan bayo ahaan iyo beerash ahaan baan uga faa'iidaysan karno khayraadka biyaha ee dalkeenna adinkuna waxaad nagala socotaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ay ku leedahay wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag soomaaliya sidaan soo sheegnayba waa dal shubhu istiwaa'i ah oo cimilo ahaan aad u kulul roobabkiisuna ay yar yihiin sidoo kalena kaydadkiisa biyodhuleedka xitaa ay aad u yar yihiin waana dal ay ku soo laalaabtaan abaaraha iyo fatahaadaha oo in badan laga gaashaamaan karay hase haatee aan loo dhaqaaqin labada dabeecadood ee dhulkani uu caanka ku yahay waa abaaraha iyo fatahaadaha oo labadooduba ah arrin la xidhiirta maamulka iyo maarinla'aanta khayraadka biyaha ee waddankeenna waxaa aad u badan soo noqnoqoshada abaarta ee dhulka soomaalida kontonkii sanno oo kastaba toddobiyo toban jeer ayay abaartu ka dhacdaa waddankeenna taa oo ay ka dhigan tahay inaysan soomaalidu abaar mooganayn saddexdii ama afartii sanno isku xigtaba mar abaarihii ugu waaweynaa ee waddankani ka dhacay uurkutaalladana reebay waxaa ka mid ahaa abaartii dabadheer ee dhacday sannadkii kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii taasi oo saamaynteeda aad looga dareemay gobollada waqooyi ee dhulka soomaaliya maalintii waxaa la aasayey boqol ruux weliba waxay dadkaasi ahayeen kuwii ku dhimanayay xeryihii ay dowladdu ka ooday gobolka togdheer inkastoo saamaynta abaartu ay socotay muddo sannad ah haddana lambarka dhimashada ayaa saddex bilood kadib hoos u dhacay dadka ay abaartu galaafatay waxay u badnaayeen carruur macluushay oo nafaqadarradu ay aad u saamaysay tirakoobka raadaadka ay abaartaasi geysatay ayaa waxaa lagu sheegay inay ku dhinteen dad kor u dhaafay labaatan kun oo ruux toban kun oo dadkan ka mid ah waxay ku dhinteen labada xero ee beer iyo caynaba oo laga taagay gobolka togdheer sidoo kale abaartani waxay galaafatay hal milyan oo neef oo xoolo ah waxay musiibadani dhacday iyadoo dowladdii kacaanka ay awooddeedii ciidan iyo raydba ay isugu geystay yaraynta saamaynta abaartaasi qayladhaanna u dirsatay caalamka sidoo kale xukuumaddii xamar waxay xilligaasi samaysay in dadkii abaartaasi ku xoola beelay ay u rarto gobollada koonfureed si ay uga faa'iidaystaan kalluumaysiga iyo beerashada qorshahaasi oo ay soo jeedisay dowladda ruushka oo xilligaasi saaxiib dhow la ahayd dowladdii soomaalida waxayna dowladdu dadkii ugu badnaa oo barakacyaal ah oo gaarayey boqol iyo labaatan kun ay dejisay shabeellada hoose iyo jubbada dhexe halkaasi oo laga aas-aasay degmooyin iyo deegaano cusub oo ay ka mid yihiin kurtunwaarey sablaale iyo dajuuma abaartii ugu darneed ee hoogga iyo baa dhalisay waxay ahayd abaartii cagbarar ee dhacday sannadkii kun sagaal boqol labiyo sagaashankii abaartan waxay kaashatay amni darrida iyo qalalaasihii xilligaasi ka jiray gobollada koonfureed ee dalka maadaama ay ku soo aaday wakhti jabhadihii dowladdii riday ay dhexdooda isku jeesteen waxayna nolosha dhaafisay abaartani in ka badan nus malyuun dad ah iyadoona mararka qaar lambarka dhimashada la gaarsiiyo siddeed boqol oo kun oo u badan dadkii ku dhaqnaa gobolka baay maalintii ugu yar ee aan dad dhimanna waxaa la aasayey shan boqol oo meyd abaartii kale iyaduna aadka u darneyd waxay ahayd middii dhacday sannaddii labadii kun labiyo tobankii taasi oo hay-adda w m o ee waxa loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan cimilada iyo saadaasha hawada ay ku tilmaamtay macluushii ugu darneyd ee geeska afrika ku dhufata muddo afartan sannadood ah xilliga ay abaartani dhacayso gobollada koonfureed intoodii badan waxaa ka talinaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo samaysay gargaar aan waxba lala harin lana owday kaamam waaweyn oo uu ka mid ahaa kaamkii alayaasir haddana waxay abaartani galaafatay nolosha rubac malyuun soomaali ah kuwaasi oo kala bar oo bar ay carruur ahaayeen abaartii xigtayna waxay ahayd siman oo dhacday sannadkii labadii kun shan iyo tobankii taasi oo uu barbar socday cudurka safmarka ah ee daacun caloolaha oo ka dilaacay meelo ka mid ah gobollada dalka siman waxaa loogu bixiyey kadib markii geerida ay sintay dad iyo duunyaba dhowr milyan oo soomaali ah ayaana la sheegay inay macluul dareemeen abaartii ugu dambaysayna waxay dhacday sannaddii labadii kun labiyo labaatankii taasi oo loogu magacdaray abaartii ugu sawir ka gadaal markii ay bateen sawirrada salfayga ah ee lagu dulgalayo ama la isaga qaadayo marka sandareerto yar la siinayo dadka tabaalaysan sawirradaasi oo ka imaanayey deegaanada ay ka taliyaan maamulada riddada ah waxaa dhibaatada sii kordhiyey musuqa iyo waxisdabamarinta maamulada murtadiinta ay ku samaynayeen gargaarkii bani aadannimo ee hay-adaha galadu ay keeneen magaalada muqdisho taana waxay keentay in wax loogu yeero midowda yurub uu sannadkaasi ku dhawaaqo inuu joojiyey kaalmadii aadannimo ee ay siin jireen xukuumadda muqdisho midowda yurub ayaa si kumeel gaadha u hakiyey dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee w f b ee soomaaliya sida wakaaladda wararka reyters u sheegeen laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midowda yurub kadib markii baadhitaan ay qaramada midoobey samaysay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo sixun isticmaalka gargaarka lagu tala galay in looga hortago macluusha guddiga yurub ayaa in ka badan toddoba milyan oo dollar oo gargaara siin jiray howlgallada w f b ee soomaaliya sannadkii hore taasoo qayb ka ah in ka badan hal bilyan oo deeqa oo ay heshay siday muujinayso xogta qaramada midoobey macluusha ka dhalata abaaraha waxaa la mid ah ama mararka qaarba ka daran midda ka dhalanaysa fatahaadaha oo dalka si guud iyo si gaarba ugu dhufta kuwaasi oo marka laga soo tago saameyntooda dhimashada haddana la taga dalagii ay dadku beerteen xayraado wakhti badan qaatana ku soo ruga dhuldaaqsiinka iyo beeraha taasi oo keenta macluul si siman ugu dhufata dadka iyo xoolaha barakac badanna sababta daadadku waxay si ka daran dadka iyo xooluhuba u saameeyaan duurjoogta oo si ba'an ugu la'ataa fatahaadaha yaryar waxaa sannad waliba la kulmaa dadka ku dhaqan webiyada jiinkooda hase ahaatee kuwa daadadka waaweyn wata waxay dhacaan shan iyo tobankii sanno ama labaatankii sannoba mar kuwii ugu saamaynta badnaa waxay dhaceen sannadihii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii kun sagaal boqol labiyo siddeetankii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii fatahaadii ugu saamaynta badnaydna waxay dhacday laba sanno ka hor taasi oo galaafatay nolosha ku dhowaada boqol iyo konton ruux dadka ugu badan waxay ku dhinteen inta u dhexaysa labada webi gaar ahaan gobollada gedo baay iyo jubbada hoose dadka ugu badanna waxay dhinteen labadii toddobaad ee ugu horreeyey daadadka in ka badan hal malyuun oo soomaaliya ayaa la sheegay inay ku barakaceen daadadkan halka in ka badan laba malyuunna ay waxyeello ka soo gaartay inkastoo ilaa iyo hadda aan la haynin khasaaraha maaliyadeed ee rasmiga ah ee ka dhashay fatahadahaasi haddana waxaa lagu qiyaasayaa boqolaal malyuun oo dollar daraasad ay iska kaashadeen hay-adda w h o iyo yunisef oo caafimaadka iyo carruurta u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in marka la isu geeyo abaartii labadii kun labaiyo labaatankii iyo fatahaddii ka dambaysay ee labadii kun saddex iyo labaatankii ay sababeen dhimashada in ka badan toddobaatan kun oo soomaali ah kuwaasi oo boqolkiiba afartan ka mid ah ay ku sheegeen inay ahaayeen carruur weliba da'doodu ay ka hoosayso shan sano saamaynta fatahaaddan iyo abaartii ka horraysay oo isbiirsaday waxaa la sheegay inay gaartay dad ku dhow toddoba malyuun oo soomaali ah waxaa sidoo kale la sheegayaa in raadadka weli la dareemayo ayna tahay halis aan la dhayalsan karin iyadoo afar dhibic afar malyuun oo qof oo soomaali ah la saadaalinayo inay la kulmi karaan heerar kala duwan oo macluul ah halka in ka badan hal dhibic lix malyuun oo carruur ah la filayo inay la ildarnaan doonaan nafaqadarro inta lagu guda jiro sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxaana la sheegayaa in haddii carruurtu ay dhimashadu ka badbaadaan ay halis weyn geli karto korriimadooda waa sax in qadarka iyo qorshaha allaah aan laga gaashaaman karin hase ahaatee haddii ay jiri lahayd siyaasad iyo qorshe lagu maamulo oo lagu maareeyo biyaha waddanka wax badan oo horumarro ah ayaa lagu tallaabsan lahaa musiibooyin badanna saamayntoodii ayaa la yarayn lahaa oo waa laga gaashaaman karay aafooyinka ay sababaan abaaraha iyo fatahadaha waxaa ka mid ah isbeddel xooggan oo ku socda nidaamkii dhaqan iyo deegaan ee soomaalida dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobiyo afartan waxay ahaayeen dad xoolodhaqato beeralay ah badankoodna waxay ku dhaqnaayeen dhulka miyiga ah ama reer guuraa ha ahaadeen ama tuulooyinka ha ku noolaadeene reer guuraaga markay abaartu ka layso wixii xoolo ah oo ay dhaqan jireen beeralayduna uu wax soo saarkoodii meesha ka baxo dadkaasi waxay durbadiiba u barakacaan magaalooyinka waaweyn halkaasi oo qaxooti ay ku noqdaan xeryo waaweynna loogu owdo dibna uguma noqdaan deegaanadoodii miiga magaalada baydhabo hadda waxaa qaxooti ku ah dad laba jibaar ka badan intii magaalada horey u degnayd muqdisho lafteeda tiro aan yarayn oo barakacyaal ah ayaa ku sugan qof kasta oo miiga ka taga oo magaalada in muddaha barakac ku ahaada aaran kasta oo dhaca kuma laabtaan miyigooda dhibaatada halkan ku jirta waxay tahay in dhaqaalihii soomaalida oo badankii ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo xoolo dhaqashada uu sii liicayo waxaana aad hoos ugu dhacayaa wax soo saarkii beeraha taana waxay kaalin wax koolaha ka qaadanaysaa dhaqaale burburka waddankeenna iyo inay sii kordhaan quutul daruuriga aan ka soo dhoofsanno waddamada caalamka taa oo iyaduna ka qayb qaadan karta sicir bararka iyo sare u kaca qiimaha maciishadda waxaa iyaduna ka sii dhalanaysa in dadka danyarta ah aysan iibsan karin badeecadaha dibadda laga keeno halkaasoo ay mar kale ka dhalanayso xaalad macluul ah saboolnimadana ay sii kordhin karto haddaba sidee baan uga gaashaaman karnaa dhibaatooyinka ka dhalanaya abaaraha iyo fatahadaha oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran ee ay waajahayso bulshadeenna ma jiraan haddaba farsamooyin iyo qorshayaal dhibaatooyinkaasi looga gudbi karo ama ugu yaraan saameyntoodii hoos loogu dhigi karo aan soo dhoweeyo sheekh maxamed abu cabdalla
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء بقدر نقيا من الشوائب والكدر فعم به البوادي والحضر نحمده سبحانه أنزل بقدرته من السماء ماء مباركا وطهورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جزاك الله خيرا ولالك أبو محسن برنامج كان لوغا هدلي خيراتك بيها وبرنامج أدي أد ونكسن أولا بيوه وأساس كجريتان كنولش بني آدمك iyo dhirta iyo dhulka iyo dhammaan noolaha oo dhan ilaahay subxaanah wa tacaala fii kitaabihi alcasiiz waxa uu ku leeyahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun wax walba oo nool ayaa waxaa nolol looga dhigay biyaha islaamku waxa weeye aad iyo aad ayuu biyaha u daneeyey waana nimco weyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala khalqigiisa uu ugu deeqay wax walba oo noolo ah een, biyo ayay ku nool yihiin Een, waxaan marka aan wax yar ka fiirinayna biyoyarida maxaa keeni kara waxaa keeni kara biyoyarida laba dhan bay ku imaan karaan Een, dhanka rabbi mid ka imaan karta oo macnaha aafa samaawiya oo kale iyo biyoyari ay dadku ay sababsadeen oo ayagu ay sababteeda ay la yimaadeen waxaa ka mid ah marka kuwa rabbaaniga ah isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeesha roobka labo tirada roobabka oo yaraada kuna timaado uumibaxa biyaha ayadoo ay sabab u tahay hawada kulul arrintani waa mid badanaa ka dhacda waddamada ay hawadoodu kulushahay sida qaaradda afrika inteeda badan Een, waddamada dhulbaraha uu maro sidoo kale waa ayagana waa ay kulul yihiin uumibaxa ayaa ku badan marka biyuhu waa ay ku yar yihiin Een, saddex roobabka aanan imaan xilligii uu iman jiray saas darteed waxaa dhacaysa marka biyuhu inay yaraadaan xilliyada ilaahay subxaana watacaala looga bartay inay biyaha ay yimaadaan roobabka ay yimaadaan sida guga iyo dayrta iyo mararka qaarkoodna meelaha xeebaha ee xagaaga roobabkaas oo aanan imaan xilligii uu iman jiray sababtaas darteedna roobkii baa yaraanaya biyihii baa marka nusqaamaya marka waa dhanka markaan ka fiirino aafo samaawiya ama rabbaaniya hadday timaado biyarin- biyaridu way imaan kartaa sidoo kale biyaridu waxay ku imaan kartaa sabab aadamaha ay keensadeen kow waxaa ka mid ah dunuubta basharka oo badata iyo alla u laabashada oo yaraata waxaa lala socdaa in dunuubtu ay ka mid tahay waxyaabaha hor istaagi kara roobka dunuubtu waxa weeye waxyaabaha lagu manmanciyo risqiga ayay ka mid tahay labo biyihii ummadda ay lahayd oo ay waxa weeye isticmaalaysa si xad ka baxsan oo qaldan inay u isticmaalaan islamarkaasna aysan jirin hannaan siyaasadeed oo hufan oo biyaha lagu maamulo laguna maareeyo Een, qodobka saddexaad oo kale oo loo sababeyn karo waa jaridda ama xaalufinta dhirta waxaa ka dhashaa nabaadguurka deegaanka oo qayb weyn ka qaata biyarida sidoo kale isticmaalka kiimikada bacriminta iyo sunta disha cayayaanka beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha ayadana suntaas ilaa iyo dhulka hoose ayay saamaynaysaa Een, qodobka shanaad biyaha wasaqda ee ka yimaada bulaacadaha warshadaha iyo qashinka bini'aadamku isticmaalo oo lagu shubo togaga iyo webiyada iyo meelaha ilaha biyaha ay maraan taasoo keeni karta ilaha inay daboolmaan oo ay oodmaan ama keeni karta wasaqow liajli daalika biyo yaraantu halkaasna way ka timaadaa sidoo kale maalgashi la'aanta kaabayaasha biyaha oo haddii la maalgashan waayo biyaha oo la- ceelasha la qodan waayo oo biyaha webiga laga faa'iidaysan waayo kanaalo la samaysan waayo oo waxa weeyaan baraaga iyo meelo biyaha lagu kaydsado haddii la samaysan waayo biyo la'aantu waa imaanaysaa badanaana waxyaabaha hadda ummadda dhibaatada haysa ayay ka mid tahay maalgashi la'aanta xagga biyaha maadaama noloshii oo dhanna ay ku xiran tahay haddana maalgashiga xagga biyaha aad iyo aad bay u yaryihiin liajli daalika waxaa dadku ay ka mar walba ka qayliyaan biyo la'aanta ganacsatada ummaddan meelo kale ayay xoogga saaraan hadday biyaha xoogga saari lahaayeen wax walba oo noloshoo dhanna biyahaasi ku xiran yihiin beerahay ku tabcan karaan een, biyahaas intay macaneeyeen bay ummadda ka gadi karaan intaas oo nooc oo fawaa'idah ayay ka heli karaan baraago lagu dabaashay ka samaysan karaan wax badan marka maalgashiga xagga khayraadka biyaha oo aad iyo aad u yar baa keeni kara biyo la'aanta Een, dhibaatada biyaridu waxay haysataa in ka badan laba bilyan oo qof adduunka sidee looga gaashaaman karaa dhibaatada biyo la'aanta abaaraha iyo fatahaadaha awalan waxaa looga gaashaaman karaa waa in marka hore allah subxaanahu watacaala loo laabto watuubuu ila allahi jamiican in dadku ay ilaahay u toobad keenaan ilaahay waxa uu kaloo leeyahay faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara haddii istikfaarta la badiyo ilaahay subxaana wa tacaala waa mid dhaafa maxaa laga helayaa maxaa la helayaa haddii istikfaarta lala yimaado oo toobadkeen dadku ay toobad keenaan yursil isamaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara roob baa la helayaa owlaaddaa badanaysa hanti baa la helayaa xoolaha barakoobaya waxaasoo dhan waxaa lagu helayaa in ilaahi subxaana wa tacaala loo laabto istikfaartana la badiyo sida ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay waxyaabaha een, lagu heli karo roobka waxaa ka mid a alistiqaamatu fi diin in ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa lagu toosnaado ayaa lagu heli karaa waxa weeyaan biyaha sida ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa uu ku yidhi wa an low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa'an qadaqan hadday ummaddu ku toosnaan lahaayeen waddada saxdaa waxaanu waraabin lahayn biyo tiro badan oo dhibco waaweyn ayaanu waraabin lahayn sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku xiray biyaha iyo barakaadka samada in la helo altaqwa waaliimaan walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaa hadday waxa weeye dad magaalo degan ay ilaahay subxaana wa tacaala ay rumayaan ayna ka baqaan lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaa waxaanu furaynaa barakaadka samada iyo kuwa dhulka ilihii dhulka ilihii cirka barakooyinkii oo dhan baa soo degaya sidoo kale waxyaabaha looga gaashaaman karo biyola'aanta waxaa ka mid ah inay dadku qabsadaan ama ay keydsadaan biyaha roobka si guud iyo si gaarba ah si guud maamullada inay iska xil saaraan si gaar ah qof walba wixii uu ka gaari karo barkad baraag haan biyahaas roobku waxa culummadu ay ku sheegaan xataa culammaa u dibbi culamaa ul acshaab iyo culummada kale ay xagga kaloo xagga kiimikada ku takhasusay dhammaan waxaa la ysku raacsan yahay biyaha dhibcaha cirka ka yimaada biyo barakaysan weeyaan biyaha cirka ka imaanaya wa anzalnaa min assamaa'i maa'an mubaarakan waaba dawo cudurro badan baa lagu daweeyaa marka in biyahaas cirka ka imaanaya si wanaagsan waxa weeyaan loo maamusho loona maareeyo si gaara iyo si guudba sidoo kale biyaha webiyada iyo biyaha togagga in la leexsado ama tu- loo sameeyo biyo-xireenno sida hadda kan buulaflaay oo kale in waxa weeyaan lasoo leexsado kanaalada qaarkood kanaaladaasaa meelo dhulal ballaaran baa waxa weye la geen karaa togaga waxa weye biyaha intii l- la qabsadaa la waxeen karaa sidoo kale biyahan hadda iska baxaya ee webiyada ee badda iskaga shubaya baa laga faa'iidaysan karaa waa biyo waxa weye micno darro noo- nooga tegay hadhowta haddayna dhaafaanna beeraha waxaa la leeyahay roob ma haysanno biyo lama haysto ummaddii marna biyaa maasheeya oo baabi'iya oo halaaga marna biyola'aan bay ummadda u dhammaadaan xoolihiibaa biyola'aan u dhammaanaya dadkiibaa biyola'aan u dhammaanaya marka azamaad joogta an baan ku jirnaa mar walba fatahaad abaar fatahaad abaar sidee looga gaashaantaa sidee maxaa la yidhaahdaa looga faa'iidaystaa biyaha sidee looga hortagaa waa in laga hadlo waa in la isku yimaado waa in arrinkaasi darasaad laga, laga sameeyo maca daalika waxaad arkaysaa dad webiga u jira shan kilomitir inay ka biyola'an yihiin ay biyola'aan u dhimanayaan waxaan xasuustay ninkii shaacirka ah ee qowlkiisa odhanayay araa maa'an wabii cadashun shadiidun walaakin laa sabiila ila alwuruudi araa maa'an biyaan arkaa buu yidhi wabii cadashun shadiidun anigana aad baan u oomanahay walaakin laa sabiila ila alwuruudi meel aan uga aroora ma laha buu yidhi marka waa caajis waxaas waa u jeedaa biyihii haddana inuu u arooro ayuu waxa weeye ka cajisaya waxaan xasuustay ninka la yidhaahdo cali ibnu cabdilkhaaliq alqarani muxaadaro uu lahaa uqsudi ilbaxra wakhali lqanawaat waxaa ku jiray nin buu ka sheekaynayay ninkaasi waxa weeyaan biyihii ayaa u dhow webi baa u dhowaa beer baa marka meesha uu ku lahaa beertii ayaa biyola'aan ka noqotay micnaha asbaabtii inuu la yimaadaa la rabay oo biyihii uu kala soo baxo webiga uu beertu ku waraabsado kanaal uu soo samaysto wixii o dhan buu ka cajisay wuxuu sameeyey salaatul istisqaa buu marka u kacay ha beerta iga waraabla ilaahay baan ka baryayaa buu yidhi micnaha laba ragcuu tukaday salaatul istis- istisqaa gacmuhu kor u taagtay taasoo kale waa tawaakul taasoo kale waa cajsi inaad waxa weye biyihii oo kuu dhow salaatul istisqaa aad tukatid in biyihii oo kuu dhow aad waxa weeyaan aad soo qabsan weysid dacfigaas ayaa ummadda haya meelo badanna waad dareemaysaa webigii baa loo dhow yahay biyaa ka buuxa maca daalika waa ka ooman yihiin maca daalika beerahooda waa ka baaba'een wax badan iyo asbaab badan ayagoo la imaan kara maca daalika waa la iskaashan karaa iskaashi baa la samayn karaa boqol beerood toban beerood warseen biyo ku helna se waxbaa la isku darsan karaa waxaasoo dhan looma jeedo marka almuhim waxaan ummadda aan kula talinayaa in laga faa'iidaysto biyaha Een, ninbaa hadda ka hor wuxuu yidhi waddankaanuu yimid beeruu ka rabay waa qiimeeyey wuxuu arkay webigii wuxuu arkay togogii roobabka xilliyada kala duwan da'aya marka wuxuu yidhi ummad webigaan haysata roobkan xilliyadaanu kala duwan helaya waxaanu togog helaya ceelashii biyo ay ka imaanayaan haddana dhulkaan haysta ee waxa weeyaan beeraha tabacshada ku wanaagsan ee fidsan aan buuraha ahayn wuxuu yidhi ummaddan waa ummad aad iyo aad u liidata annaga wuxuu yidhi waxaan ku noolnahay yeman ninkaas yemani buu ah buuraha dushoodaan ku beeranaa buu yidhi maxaa la yidhahdaa qudaarta kala duwan iyo dalagyada kala duwan ninkii waxa weeyaan darab yar haysta wax badan buu kasoo tabcaa oo kasoo saaraa ninkii maanta hal hektar haysta waaba taajir buu yidhi macquul muuhu yidhi ummaddan biyahan haysata inay ka gaajoon yihiin waxaa la yaab leh baddaas ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey ee dhirirka badan haddana inaanan ka faa'iidaysan oo aanan kalluun kala soo bixin oo aan biyaheeda aanan safayn waxaa intaasii dheer oo la yaab leh nin webiga agtiisa degan ayaa ku gaajoonaya sidoo kale waxyaabaha looga gaashaaman karo biyola'aanta waxaa ka mid ah in ceelasha la qoto in baraago waaweyn ee qof walba meelahan hadda la iska qodqodayo qof walba waxa yarka uu iska qodanayo waxaasoo kale nacfi darro weeye hadda dadku waxa ay qotaan oo waraha ay ku tilmaamaan waa dhulka unbay fasaahadinayaane wax macnaha wax soo saar loo badan ma ah laba bilood saddex bilood kadib waxa weeyaan barti warti waaba iska guraysaaba dhulkiina waa fasahaadiyey deegaankiina waa fasahaadiyey waxaasoo kale marka waxa weeyaan waa fasahaadin dhulkaa in ummadda laga qabtana waa aad bi aad bay u fiicneed marka almuhim waa waxaa loo baahan yahay barkadaha loo baahan yahay waa barkadaha waaweyn oo waxa weeyaan laba sano saddex sano biyaha ay ku jirayaan ee bacaha loo dhigayo ee aadka loo qodayo oo laisku jirsiiyey xilligiisi aad barre labaatan labaatan kilomitr ba isku jiran qaarkood shan labaatan kilomitr baa laisku jirsiiyey warahaasoo kalea loo baahan yahay in la qoto la iskaashto laakiin nin walba intuu wax yar qoto oo kadibna uu dhaqaale ka raadiyo taasi waxa weeyaan fasaadinta dhulka ayaa ku jirta sidaan soo sheegnay waddankeenna inkasta oo uu ka mid yahay waddamada biyaha yar ee kulul haddana intii yareed ayaan waxaan ka isticmaalaynaa boqolkiiba toddoba oo keliya tiradanna waxay si cad u muujinaysaa in dadka soomaaliyeed xitaa ay ka ooman yihiin biyahooda kana baahan yihiin dhulbeereedkoodii inta yar ee aan biyaha ka isticmaalno boqolkiiba sagaashan waa kuwa loo isticmaalo waraabka beeraha halka inta magaalooyinka laga isticmaalana lagu sheegay boqolkiiba saddex oo keliya sidee baan haddaba dhaqaale ahaan deegaan ahaan iyo beerasho ahaan baan uga faa'iidaysan karnaa biyaha waddankeenna waa kan mar kale sheekh maxamed abuucabdalla
dhankaas wax dhowr jiho ayaa wax looga faa'iidaysan karaa xagga wax soo saarka iyo horumarka xagga biyaha xagga horumarinta xagga dhaqaalaha iyo beeraha dhowr siyaabood ayaa looga faa'iidaysan karaa hadday dadku ay ka faa'iidaystaan dhibcaha roobka oo ay kaydsadaan sidaan hore u soo sheegnayba waxaa yaraanaya qarashaadka ku baxaya biyaha haddii biyihii roobka la kaydsado oo beeraha lagu waraabsado wax badan oo qarashaadoo geli lahaa beeraha ayaa waxa weeyaan yaraanaya hadday dadku sameeyaan harooyin waaweyn haddii la dayactiro dhashiegyada iyo meelaha waxa weeyaan biyuhu ay galaan sidoo kale ayadana waxaa meelahaasoo kale ka dhasha kalluun baa laga helaa hadda dhasheegyada waaweyn oo kale dadku kalluun bay ka helaan nolol fawaa'id badan baa laga helaa markii webiga uu guro dhasheegyadaasaa lagu noolyahay harooyinkaas waaweynu biyaha ay fadhiistaan bay ummadda ka faa'iidaystaan harooyinkaas in si wanaagsan looga faa'iidaysto sidoo kale biyaha haddii la kaydsado oo biyaha waxa weeyaan si fiican loo maamusho waxaa la beeri karaa boqolaal kun oo hegtar ayaa lagu beeri karaa noocyada kala duwan oo dalagana ay ka soo baxayaan waxaa kaloo looga gaashaaman karaa biyahaas haddii laga faa'iidaysto cunnayaraanta hadda la sheegto ama waxaa ka dhalan kara alamnu alghidaa'i badqabka cuntada haddii biyaha si fiican looga faa'iidaysto beeraha lagu tabcayaa badar badan baa soo baxaya amnulghidaa'i baa la helaya badqabka xagga cuntada baa la helaya liajli daalika marka biyuhu waxaa la dhihi karaa waa kaabayaasha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida ay ka mid yihiin sidoo kale biyo haddii la helo dhul ballaaran oo kaymo ah oo hadda aan la beeran ayaa waxa weeyaan la beeranaya hadhoot ummaddu ay beeranaysaa sidoo kale ummaddu waxay beeranaysaa caws ku filan xoolaha xoolahan mar walba iska dhammaanaya ee abaartu ay dhammaynayso biyola'aantu ay dhammaynayaan waxa weeyaan waxay helayaan caws biyahaas ayaa dhulka lagu waraabinayaa sidoo kale waxyaabaha looga looga hortegi karo dhibaatada xagga dhaqaale yarida iyo wax soo saar yarida waxaa ka mid ah in ceelal badan la qoto in matoorro waaweyn la saarto webiga kadibna meelo dhulka ballaaran oo ka fog webiga micnaha lagu waraabiyo matooradaas matoorro waaweyn baa la helayaayo waxa weeyaan meelaha qaarkood hadda dadku ay keensadeen dhul ka fog webiga ayaa lagu waraabin karaa sidoo kale maalgelin haddii dhanka biyaha lagu sameeyo ayadana waxaa la helayaa fawaa'id aad iyo aad u tiro badan adigu almuhim haddii biyaha laga faa'iidaysto waxaa la helayaa horumar dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka marka biyahaas waxay noo leeyihiin fawaa'id aad iyo aad u tiro badan khayraadka biyuhu marka waxaa ku xira noloshii oo dhan marka waxaan fiirinaynaa xagga beeraha iyo horumarka xagga iqtisaadka iyo dhaqaalaha dhammaan waxa ay ku xiran yihiin dowladahoo dhan iyo horumarka xagga teknolojiyadda caalamka maanta hadday noqon lahayd dhan walba dhanka beeraha dhanka sanaacada dhanka daaqada dhammaan kulligood waxay ku tiirsan yihiin biyaha ayay ku tiirsan yihiin marka khayraadka biyuhu qoloba sibay uga faa'iidaysataa sidoo kale azamaadka iyo kawaarista iyo masaa'ibta dhacda tisciin filmi ah waxa ay ka yimaadaan dhanka biyaha Een, hadday noqon lahayd dhanka fatahaadaha een, xagga suyuulka iyo daadadka jafaafka oo mararka qaarkood biyola'aanta ah uu sababo een, abaaraha waxaweye biyola'aan ayaa sababa marka dhammaan cawaasifta waxaasoo dhan waxa weeye waa kawaaris ee ka yimid xagga biyaha marka waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan kawaarista iyo azamaadka iyo masaa'ibta iyo musiibooyinka badanaa xagga biyaha ayay ka yimaadaan marka waxaanu dhihi karnaa biyuhu waa asaaska iyo udubdhexaadka horumarka een, ummadaha ummad walba ee biyahaas ka faa'iidaysata horumarkeedu waa uu sarmaraya ummad walba oo biyaha ka faa'iidaysan weysa ummaddaasi waa ay dib dhacayaan marka liajli daalika waxaan ummadda aan kula talin lahaa in biyaha laga faa'iidaysto hadday noqon lahayn biyaha webiyada biyaha waadiyada biyaha cirka ilaahay uu ka keena ee maxaa la dhahay, roobka dhammaan biyaha qaybahooda kala duwan oo dhan haddii laga faa'iidaysto waxaa la gaarayaa horumar dhan walba ah guud ahaan toddobaadkan barnaamijkeenna sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى